إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan haweenay toddobaatan jir ah iyo cunug yar ayaa ku dhaawacmay duqayn uu maraykanku ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lix carruura iyo hooyadood oo ku sumoobay deegaan ka tirsan somalilan ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla gobolka togdheer mujaahidiinta ayaa gobolka bari ku weeraray ciidanka maamulka puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray fadhiisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa deggan halkaasoo ay shalay ku dagaalameen dowladda federaalka iyo kooxaha suufiyada beelaha digil iyo mirifle oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkii uu dhowaan maraykanku u geystay maamulihii shirkadda hormuud ee magaalada jilib reer galbeedka oo ku guulaystay inay dalkooda ku gaalaysiyaan carruur badan oo soomaaliyeed ayaa dalka gudihiisa u soo raray dhaqamadoodii iyo tacliintoodii taasoo halis weyn xambaarsan waxaa magaalada barbara oo ka tirsan waqooyi galbeed ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo maamulka somalilan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا warkii oo fidsan haweenay toddobaatan jir ah iyo cunug yar ayaa ku dhaawacmay duqayn uu maraykanku ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryaheenna maxamed ciise diyaarad kuwa duuliya la'aanta ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa shalay gelinkii dambe gantaal ku dhufatay guri ku yaala deegaanka kuunya barrow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose duqaynta ayaa geysatay khasaaro soo gaaray dadka rayidka ah oo ku sugnaa guriga iyo burbur hanti hooye toddobaatan sano jir ah iyo wiil yar ayeeyo u tahay oo siddeed sano jir ahaa ayaa ku dhaawacmay duqaynta hooye iyo wiilka yar ayaa la geeyey isbitaal halkaasi oo lagula tacaalay xaaladooda caafimaad waxaana ay noogu warbixisay sida ay wax u soo gaareen aniga muumina la yiraa yar aniga toddobaatan jir ahay qof weyna ah wallaahi anigu gurigaan ku jiray waxbaan qorqoranayay kursi dhulkaa weliba sallay dhigtay sariirtaan ku seexan jiray xagga iga xigtay guryaha dhinacaan iga xiga dhinacan maarata hadda bariga camal iga aadan magaalada xaggeeda aa guriga u xigay sidaan u fadhiyan wax u qoraya anuun wax kala maqlin mubay haw wax igu soo dhaheen jugti laygu yirina gurigii jingad way ka tagtay alwaaxdii unbaa korka iga fuushay alwaaxda midna inta ka yimidna ka yimid xagga xagga iga maray saasay iigu daboolantay aniga marka xoogaa inaan roonahay waan is arkay alwaaxyadii dhexdooda meel yaroo daleeshan baan ka baxay ciidda igu aasantay ciiddii baan indhii wax kala garan waaya indhii baan saan iri hadda dhiiga iga socdana waan arkay alxamdulilah waxaan iri hadaadba lugahaba qaad qaadi kartoo lugu ayna jabin waan ka dhex baxay ciddii eegaan dhihi tagay bal waxay meeshii reerkii kale gabdho saddexa iyo wiilka yaraa ogaa gabdhihii oo jiijiifo wiilkiina ee dhulka ku celcelinaysa gabaro oo dhiig ka socdaan u tagay arhoodda haddiiba nafta idinku jirta waa kheyr eedda maxaa kugu dhacay gabadha guriga laha markaasaan iri dhibaa igu yaal waxuu iila egyahaba waan socdaa hadda bacdeen yarkuna meel gadaalo kuweysaysanaay markay ku dhacday soo qabatay aniga waan wacay tiri eedda eedda aan iri dhahday aniga ma maqlinba waxaa wixiiba igu kor fariistay ciidii guriga iyo wixii yarka marka guriga iskugu jirteen miyaa labadiin kulli hal qolma ku jirin asagu meellaaba oo ku weysaysan aniguna qolkan ku jiray gabdhahana laba qoloo kale hoosaan usoo jeeday ku jireen marka aniga kaligaan ku jiray meeshii uun way igu kor duntay rug unbaan ka war helay yowa wixii hadday ugu guguceen aan ogaaday inay bahashii tahayna waan waa shahaatay ilaahan bariyay alxamdulilah dhahay waan soo baxay waxa soo dhacay marka ka waran dhawaqa maxaad ku qeexi kartaa maxay ahaayeen waxaan wax yar ka baxay ma ahayn laakiin waxaa gurigan saan arka ubega war guriga ma aragteen guriga waxaan dumiyey wax yar ma ahayn dhawaaqu dhawaaq weyn unbaa igu soo dhacay guux wareeganaana ma maqlin cabaaraan guriga meefuri dugsi meeshaanaan ka imiday saan wax wareegana gugu wax lama maqlin jugta unbaa ka war heshay jugta unbaan ka war helay wax kale oo hadal oo aan maqlay male jugta unbaan ka war helay wixiioo gurigii dhammaa igu soo kordumay marka qalbiga waxaan ka yiri tii waaye hoogtadii waan isaga baxay uun ilaahay baa cagaha uun haddayna lugaha iga jibin waan isaga baxay sidee markaad wax kuu gaareen bidixdaana iiga dhacday me- meel shanshada maaragtay shan- shanshada meeshaana waxaar ku yaaliin wax hadda weynna ma ahan taas waa hadda waxay wax gaareen waa adiga iyo wiilka yar oo qura wiilka yar haa wiilkina yar ka waran halkee wax ka gaareen wiilka yar meeshaan lugta korkeeda anigiiba haddana meeshaan maarata faruhu markay sidan yihiin meeshaan iyo far gacmeed weysaduu saa isugu haystay weysaduu saa isugu shubaya gacmihii ayaas halkaana fartanna waxbaa ka gaaray meeshaan maaragtay xididka koraa oo lugta markay saan soo tahay xididkaana waxaa uga yid labadii dhiigoo isku furan baa marka aas ku soconaysa gacantiina wuu laalaadinaya lugta hooyan ayaa ku socotay lugaheeda halka wiilka yarna garbaha ka wadeen dad usoo gurmaday qoyskan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray fadhiisinay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye warkaas iyo war kale oo ku saabsan mujaahidiinta oo gobolka bari ku weeraray ciidanka maamulka puntland waxaa noo faahfaahinaya waryaheena maxamed ismaaciil haddaan ka horeyno gobolka bari waxaa habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen askarta puntland ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolkaasi wararka naga soo gaaraya halkaasi ayaa sheegaya in ciidan aada u hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo weeraray fariisin askarta puntland ku lahaayeen inta udhexeysa boosaaso iyo balliqadar dagaalka oo toos aha ayaa waxay xigay weeraro madaafiica ah oo lagu qaaday ciidankaasi ilaa iyo hadda maanan helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla xalay weeraray askarta dowladda federaalk ee ku sugan lafoole ciidamadan oo isbaaro u teelay halka loo yaqaano shanta tiir ayaa ugu dambeyn goobta ka cararay sida aan xogta ku helayno weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanka ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha ayaa joogto ah kuwaasoo ay walaac ka muujiyeen dhinacyadaasi lix caruura iyo hooyadood oo ku sumoobay deegaan ka tirsan somalilan ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala gobolka togdheer warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya waryaheena ceedaruu sabriye cisbitalka magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay la dhigay lix carruur ah iyo hooyadood kadib markii ay cabeen caano sumaysan ilaa iyo hadda lama caddayn qaabka ay caanaha sunta ku gashay hase ahaatee aabbaha dhalay lixda carruur ah oo lagu magacaabo maxamed cawil ismaaciil ayaa saxaafadda uga warrama sida ay wax u dhaceen dee habeenkii dam seexanay annagoo iska caafimaad qabna dadku isugu caafimaad qabo u casheeyey markii uu casheeyey uu iska seexday ayuunbay dee markii aanu seexanay saqbarhkii ay tahay saddexdii u horreeyey hunqaacada bilaabe markay bilaabeen la yaaceen hunqaaceen ay la bilaabeen hunqaaceen ay la bilaabeen markii lasoo waadadii dambena annagaan fahminba markii hore ayaa dadka reerka intii kalena markii koob iyo tobannadii ay noqotay ay cadceeddu aada u diirisay bay la mid noqdeen hunqaacadii bay giddi wada bilaabeen qof dhiyar yar mooyaane reerka wixii intii kaleba wuxuunbay noq- hunqaacadaasay wada bilowday sidaasaan dabadeed deegaanka cali faarax baan unhay markiiba dee gaadhi cali faarax degdega lagu soo qaado oo yaa lagu soo qaaday dadkii dabeedna sidii hunqaacadii waa ka sinmay xagga dambe iyo xagga horena waa isku wada dara iyo sidaasaan dabeedna xaaladda iyadu markay sidaa noqotay xumaatee saa lagu soo qaaday caanahaas iyagu waxunbay iyagu hortay sunbay dadka ku sheegeen sheebaarkii caanahaas waxaan u malaynayaa se in bahalahaa sunaysan un ama bahal ku dhacay oo dee ka baxay isagoo ku dhacay isagoo iyagoo daboolla ama bahalka kale oo intuu afka geliyo un iyadaan la dhaadin oo wuxuu dabool leeyihi bahala qaar baa daboolka ka tuuraba bahalka soogurka la yidhaha intuu weelkaba isagoo daboolka tuuraba afka geliya bahalaha hoose dhiinjarkaana wuu cunaa xalaqa hoose dee madowyi waxaa wuu cunaa isagoo kaa cunay markuu caanaha afka geliyo ee ciidina markaa aan dhaadsanayn dee uu yararkaa sii daboolayo iyagoo sii daboolma qofkii weynaana wuu imanaya ku- kuwaasaa lagu daranaya cashada lagu darsanaya markaa waxaan filayaa in bahalkaa sunaysan ama ha ha ku dhaco ha ka baxo malowyadaas ama bahalkaa sunaysan afka ha geliyo weelkaasoo daboolla un inay waxani ka yimaadeen oo suntu halkaa ka qaateen saasaan filaya Carru- carruurtii hooyadood way aadir way dee xanuunsanayaan oo kuwa qaarkood baa weli hunqaacaya oo kuwa qaarkood baa hunqaacay imka labanba wax saaka waa waagu baryey labaa hunqaacay intii kale weli saaka hunqaacdii ma yeelan inta badan way dhacdaa in caanaha lagu sumoobo inkastoo aanay weli dhakhaatiirta burco ka hadal sunta ay qoyskan cabeen iyo sida ay ugu timid mararka qaar waxaa dhacda dawada xoolaha lagu dabiibo in ay gaarto caanaha taas oo keeni karta halis badan waxaana ay dhakhaatiirta dadka xoololeyda kula taliyeen inay taxadiraan waxaa degan xaaladda magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay shalay ku dagaalameen dowladda federaalk iyo kooxaha suufiyada dagaalkan oo socday in muddo ah ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo labada dhinac gaaray inta la ogyahay waxay iska dileen ku dhowaad toban iyadoona sidoo kale ay jiraan dhaawacyo saaki waxaa degan magaalada dhuusamareeb walow mar weliba la fili karo in halkaasi uu ka dhaca dagaal maadaama uu weli labada dhinac wax heshiisa uu dhex marin beelaha digil iyo mirifle oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dilkii uu dhowaan maraykanku u geystay maamulihii shirkadda hormuud ee magaalada jilib tafaasiil warkaasi ku aadan waxaa noo haya wariyaheenna sakariya cumar odayaashan oo ka tirsan waxgaradka beelaha digil iyo mirifle ayaa magaalada muqdisho ku qabtay shir saxaafadeed ay uga warameen falkii uu maraykanka ku dilay maamulihii shirkadda hormuud ee jilib iyo hadalkii dowladda federaalk ee ahaa in qofka ay dileen uu ahaa sargaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaashan shirka jaraa'id qabtay oo kale ahaa malaaq ilyaas kulbiyow isaaq malaaq aadan cabdi ibraahim iyo malaaq xasan ibraahim ayaa si isku mid ah u cambaareeyey xadgudubka maraykanka kood ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey taariikhda maamulihii la dilay isagoo meesha ka saaray hadalkii ka soo baxay maraykanka iyo dowladda federaalka maxamuud xaaji salaad maxamuud guure ninkaas wuxuu ka soo tegay jilib shirkadda hormuud buu u shaqaynayay awalna wuxuu ku shaqaynayay nin samafal ah buu ahaa hay-ado badanba loo kala aan u shaqaynayay kuwa internationalka u shaqaynayay oo businessna ah oo ganacsato ah oo shirkadda hormuud u shaqaynayay maxamuud qaraabo hoosna waa nahay asaga wuxuu jiray konton iyo toddoba sano annagana konton iyo shan sanaa jira labadaasana wuu iga weynaa walaalkay maxamuud nin ganacsato ah oo baari ah oo shirkadda hormuud u shaqaynaya buu ahaa ifka wuxuu ugu tegay toban cunug tobankaas cunug waa sagaal isku aaba isku hooyi waay gabarna waxaa waaye gooni waay dhammaantood waa wada noolyihiin wuuna fiican yihiin wuuna joogaan maxamuud wuxuu meeshaan xisaabaadu soo aaday muqdishuu soo aaday wuxuu yimid laba iyo labaatankii febraayo uu ka tegay xamar wuxuu tegay afar iyo labaatankii oo maalintii la dilahay laba u ahayd isagoo joogo beertiis uu falanaya lagu dilay waa ambaaraynaynaa dilkaas odayaal kale oo qayb ka ahaa shirka ka dhacay muqdisho ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadalkii wasiirka warfaafinta ee ahaa in iyaga iyo maraykanka ay isla dileen sargaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay dalbadeen in magdhow laga siiyo xadgudubkaas michael elenah haddii dowladdii lankila dili shabaab ahay ert lanka walihayle in laga sheego oo eed lan ogaado xaqiiqada unu hayne xaqiiqada unu sheegnay sheegohayna waana sheegnay maylana lankaasow lankana asi ahay hay-adoon shaqeeyay ma-e dadkiyo ungmaleeyaan ma-e dowladdu may ku odsadaane ini arrintan dabagala hoob iyo caddeen ahaytan unku fidhiina hooba kale innaka haytay isku dhaleetan may unku fidhiina iniya arrintiyadaa ku garaabta ehelidii iyo tolkiisudhaadii magdhooqan ku fidhiyaan na qofkii aad mas-uulku ata haddii ada ad walagsan hayn adka sheegta amba ada dulumta koley aakhir marshal fokadow maylena ha ku nagada hadalkiisan ertan hadalkiisuga xaqiiga ma-e xaqiigad unu hayna unu waana noo weydiiye maylena malaaqadii digil iyo merfle haddii una ena arrintiyeeda ee waana siin ku fidhiina ilaahay naxariisaa toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii diyaaradaha maraykanka ay magaalada jiliba ku duqeeyeen ganacsade maxamuud xaaji salaad iyadoo dhacdadaasi ay fadeexad weyn kala kulantay dowladda federaalka kadib markii ay dusha saaratay tuuryada uu maraykanka ku sameeyey dadka soomaaliyeed ee isticmaalo baraha bulshada ayaa aada u hadalhaya warkii wasiir maareeye reer galbeedka oo ku guulaystay inay dalkooda ku gaalaysiiyaan carruur badan oo soomaaliyeed ayaa dalka gudihiisa u soo raray dhaqamadoodii iyo tacliintoodii taasoo halis weyn xambaarsan warbixinta warkaasi waxaa noo haya waryaheenna maxamed cali aadan kadib markii ay dowladaha yurubta iyo maraykanku ku guulaysteen inay gaalaysiiyaan qaar ka mid ah soomaalida dalalkooda ku nool oo dad waaweyn iyo carruur isugu jira ayaa magaalada muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyada waxay geeyeen manaahijtii wasaqaysneed ee dalalkooda waa manhajka yunesko oo ah kan sababta u noqday in qaar badan oo dadka galbeedka aaday ah ay ka xubsiibtaan qiyamkii iyo dhaqankoodii dhowaan waxaa magaalada muqdisho yimid wafdi ka socda midowda yurub kaasoo dhaqaalo badan ugu deeqay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka oo manhajkaasi ku faafinaysa meelo badan oo dalka ka mid ah aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa sheegaya in arrintan ay halisteeda leedahay isagoo waalidiinta ku nool muqdisho iyo magaalooyinka kaleba uga digay waxbarashada shisheeye soomaalida waddankii joogta waxaan oran lahaa dhaqamadaas iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamada dadkii soomaaliyeed ee qurbaha u qaxay ku haysata wadamadaas ay u qaxeen waxaa keenay waa bii-ada iyo dhaqamada iyo nidaamyada dowliga ee wadamadaas ka jira nimankii dhaqamadaas abuuray ee wadamadaas tusaale ahaan ingiriis iyo mareykanka abuuray oo ayagii ah baa maanta waxay wadaan nidaamkii iyo dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dhaqankii dhaqamadaas maanta caruurteenii saa u galay oo wejiga u yeelay keenay bay waxay wadaan xamar maanta ay wadaan oo inay ka dhaqangeliyaan oo ay maaragtay wax ka shaqeeya noqdaan ay wadaan marka qofka soomaaliga ah ee wadanka jooga waxaan kula talinaya dhaqankii cunuga soomaaliyeed ee maaragtay dhaqan celiska ah ee aada xamar ku aragto sida uu u socdo dhaqankii waxaa keenay ha ogolaanin inuu xamar ka dhaqangalo oo uu dowlad iyo nidaam iyo wax shaqeeya uu ka noqdo ha ogolaanin qadra mastadacta waxaad awoodda uun adigu uga qayb qaado inuusan nidaamkaas uusan wadankaaga ka dhaqangelin oo wadankaaga uusan ka shaqaynin si beri caruurtaadu aysan ugu ekaanin caruurta dhaqan celiska ah ee alxamar ku aragta ee norway iyo denmark iyo yurub iyo america laga keenay oo qofka soomaaliga ee wadankii jooga midaan kula talinayo sidoo kale aqoon-yahanka ayaa fariin muhiim ah u diray waalidiinta yurubta iyo maraykanka ku nool ee wajahaya xaaladaha adag qofka dibadda jooga siiba qofka qoyska ah ama caruur ugu dhalatay ama u joogto wadamadaas reer galbeedka waxaan kula talinaya xalka dhabtahi waxaa weeye ruuxaaga muslimka ee soomaaliga ah waxa kuugu muhiimsan eed haysataa waa diinta iyo dhaqankaaga iyo soomaalinimada waxa meesha ugu xun ee aad joogi kartaana waa meeshii labadaasba kaa qaadanaysa ruuxii af soomaaliga gaba oo af soomaaliga maanta aan aqoonin in badan dhaqankeediina saas luuqadu waa dhaqanka luuqadaa soo koobtaa la yiraahda hadduu ilmuhu af soomaaliga ka tago dhaqankiina uu ka tego ruuxii dhaqankii soomaaliga ka tagana in badan oo diinta islaamka abuu ka tagay because dhaqanka soomaaliga in badan in badan oo ka mid waa diin islaam marka waxaa ku saaran mas-uuliyad ah inaad noloshaada ka raadsato meeshii diintaada iyo af soomaaligaaga iyo dhaqankaaga iyo kan caruurtaadu ay ku badbaadayaan adoo nolol iska yar fiican iyo biil fiican ka helaya kuuma qalanto inaad caruurtaadiina ay maaragtay diin la-aan iyo dhaqan la-aan noqdaan adna aad diin la-aan iyo dhaqan la-aan noqoto sidoo kale sheekh cabdiqani qardhaawi oo ka mid a culimmada qurbaha ku dhaqan ayaa fariin guud u diray dadka soomaaliyeed taasoo ku aadan inay ilaashadaan diintooda oo ah mid wax walba uga qaalisan waxa uu leey alla subxaanahu wa tacaala walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica milatahum yuhuudda iyo kirishtanku midna raalli kaa noqon maayaan ilaa inaad diintooda raacda mooyaane marka aduu diintaada ku dheganow diintaada caruurta bar naftaada ku ababi diinta alla subxaana wa tacaala gaaladaana iyagu mar walba waxay doonayaan inay diinta kaa leexiyaan waxa uu leeyahy alla subxaana wa tacaala aayad kale wadda kahiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim alla subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay gaalada dadka loo yaqaan ahlu kitaabka ama yuhuud ha noqdeen ama kristan ha noqdeene waxay jeclaysan lahaayeen inay diinta inay ka celiyaan xaasinimo awgeed ay qabaan waana ogyihiin diinta islaamku inay tahay diinta kaliya oo saxda ah laakiin xaasinimo ay qabaan awgeed bay waxay isku dayayaan inay diinta alla subxaana wa tacala in ka saaraan meesha ay ka bilaabayaan waxa weeyaan caruurta weeyaan marka ilaahay laga cabso diinta hala haysto waxa alla subxaana wa tacala kalale qur-aankiisa ku leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawalahu minkum fa inahu minhum waxa alla subxaanahu wa tacaala leeyahay dadka muminiinta markuu la hadlayay dadka muminiinta ahow yuhuudda iyo kirishtanka gacal ha ka dhiganina iyagaa gacal isu ah qofkii idinkeena ka midoo gacal iyo xigaala ka dhigtao soo dhowaysta iyagoo ka mid yahay inta aad ka carari karto ka carar inta aad caruurtaada kala carari karto kala carar dadka qurbaha jooga ama dadka soomaaliya joogaba mid kastabaa noqotee nololna uma ogola diinta islaamka inay haystaan ma ogola waxaa kasii daran qofkay ku arkaan dhaqan islaamiu leeyahay inay la diriraan marka dardaarankayagu waxa weeyaan diinta alla subxaanahu watacaala ha la qabsado caruurtana ha la baro alla subxaanahu watacaala diinta islaamka buu soo dejiyey alla subxaana wa tacala diinta islaamka mid ahan raalli kamaha soomaalida ku nool wadamada yurubta ayaa waxaa lagu hayaa cadaadis dhanka diinta ah waxaa socda olole hooyooyinka looga qaadanaya carruurtooda saasoo ay tahayna dhaqamadii marin habaabinta ahaa ee halkaasi ka jiray ayay u soo rareen waddanka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa magaalada berbere ee ka tirsan waqooyi galbeed ka dhacay isku soo bax looga soo horjeeda maamulka somalilan waa kan waryaheena cali aadan isku soo baxan ayaa ahaa mid lagu diidan yahay lacago la duldhigay qaar ka mid ah qoysas degan magaalada berbera qoysaskan oo degan guryo danguud ayaa waxaa wasaaradda howlaha guud ka dalbatay inay lacag kira ah ka bixiyaan guryaha maadaama aysan iyagu lahayn dadka shacabka ah ayaa arrin aanan munaasab ahayn u arkay lacagta la duldhigay maadaama uusan maamulka waxba u qabanin muddada dheer oo ay cashuurta bixinayeen arrintan ayaa keentay in ay dadku dhigaan isku soo baxyo looga soo horjeedo maamulka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa dalbaday in lasoo xiro odayaasha xaafadaha oo laga doonayo kirada welina xaaladdu waa ay taagan tahay inta badan waxaa maamulka somalilan iyo bulshada ka dhex dhaca isku soo baxyo ka dhasha cashuuraha iyo waxyaabaha la midka ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta